haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaysta waxay noo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno dib u hedhiska gobolka hiiraan kadib fatahaadii dadka ka barakicisay deegaano badan oo ka mid a gobolkaasi khaasatan magaalada beledweyne waxaa marti inoogu ah barnaamijka guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa dhowahay waa dhowahay waana isalaamayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo bahda v o a gaar ahaan yimkaan daadihinaya ee barnaamijkan waa tahay salaamullah ayaan annaguna ku leenahay waa kaaga guddoonay dhegaystayaasha iyo bahda v o a da ugu horeyn inooga waran xaaladda gobolka hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada beledweyne fatahaadii kadib mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa inta na dhegaysanaysa iyo inta qadka ku jirta xaaladda guud ahaan gobolka hiiraan waa iska aadi wax dhigu ma jiraan xaaladdu waa iska dee soomaaliya aan la qabnaa xagga nabadgelyada iyo xagga maaragtay nolosha gaar ahaan magaalada beledweyne war la qabaa xiise male magaalada beledweyne waxaa ku fariistay fatahaadii soomaaliya oona ka dhaga qaaday haddeerna alxamdulilahi waa biyi wax naga laabteen magaaladan dib ugu laabanay wixii karaankeenna ah oo aan qaban karnana gacantaan kula jirnaa culeyskana waxaan saarnay sidii dadku magaalada ugu laaban lahaayeen xagga sanitationka xagga wadooyinka xagga sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsigii oo noloshooda awalba ay ku tiirsaneed oo magaalada magaalo ganacsi ahayd waxaan u baaqayaa dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka magacayga waa sheekh cabdisaan nuur wayaan waxaan joogaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha daadiyaha barnaamijka iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan guddoomiyaha su-aal baan weydiinayaa oo ah maxaa sababay dhinaha fatahaada gobolka hiiraan inay soo noqoto waxaan waxaan waxaan hadda aana ogsoonahay dhammaan shacabka soomaaliya ay ogsoon yihiin magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan inay ka dhacday fatahaad aad iyo aada u balaaran banaan kuna shacab ay ku mataqaana ay ku barakaceen marka maxaa sababa mataqaanaa de walasa oran kara fatahaadaasi oo keenay waana mahadsantihiin dhammaan shidooda adiga mudan waxaan su-aashu way caddahay maxaa u sababa inay soo noqnoqoto weye guddoomiye kusoo dhowow ha waa salaamayaa walaalkeena saa'ilka ah taasi dadka gobolada dhexe soomaaliya yaqaana magaaladan waxay dhacdaa waa magaalo buura dhexdooda waa magaalo buuraleya gaar ahaan laba buurood oo waaweyn dhexdooday kusoo aadaa waa meel aan in loo helo qarash iyo dakli system ama caalamka ama dawlad xoogan ay ka wareejiso mooyaane aan biyaha laga leexin karin marka taasaa sababaysa magaalada maadaama buura ku dhex taalo in markii biyuhu insha allahu ilaahay uu madar fiican keenaba wabigu uu karkaarada jabsado markaasina magaalada hadda biyuhu ku dhuftaan waayahay dhegaysto kale ayaan u gacan hadinayaa dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maxamed cabdi maxamed dhammaan idaacadda v o e da iyo dhegaystayaashayda iyo guddoomiyaha ku jiro waxaa ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib haddaa u guda galo su-aalahayda waxaa wadaa laba su-aal oo inaa weydiiyo guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay mudane kusoo noqoshada magaalada beledweyne ka hor ma ka warhayseen dadkii ka barakacay xaalkay ku sugnaayeen su-aasha labaad oo raba inaa weydiiyo guddoomiyaha waxay tahay sidee looga hortegi karaa masiibooyinkan ka jira magaalada beledweyne ee baabaashay dad iyo dunyaba dhammaan idaacadda v o e da waa salaaman wa waa yahay maxamed cabdi intaada ka bixin meeshaad kasoo hadlaysa noomaada sheegin magaalada muqdishoa kasoo hadlaya magaalada muqdisho aad ayaad mahadsan tahay guddoomiye laba su-aalood oo toosa weye kusoo dhowow tan tan hore waa mahadsan yahay walaalkii kasoo hadlaya magaalada muqdisho tan hore haddii aan ku degdego waan ka warhaynay gacantaan ku haynay dadkaasi biyuhu markii horena waa biyo informationkooda akhbaarkooda ilaa iyo dawladda etoobiya ilaa iyo kelilka la warsado soo socodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa lagu talagalaa hadda cabirka biyaha ay leeyihiin baa lagu loo diyaargaroobaa biyahaasi boqolkiiba konton dadku way u diyaargaroobeen boqol boqol waan u diyaargaroobi karna laakiin imkaaniyaadkeedii ma aanan haynin dadku marka si dabiiciay marka hore u baxeen markii dambe laakiin biyuhu inta waxoogaa isdhimeen ayay culays nagu keeneen marka taasi culayskii waxay kaliftay inaan u qayla dhaansano walaalaheen amisom dadkii koob iyo toban kun oo qoys waxaa badbaadiyey ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada walaalaheen jabuuti gaadiidkoodii iyo ciidamadii soomaalida iyo dad mutadawiciina marka dadkaasi markay banaanka tageenna falilah alxamdu maamulku waa dhex degay anagu waa dhex fariisanay waxay ahayna la qaybsanay wixii dadka muxsiniinta ilaahay ugu soo dhiibay ayaan faraqa ugu shubnay biyaan u helnay daawaan u helnay boqolkiiba afartan iyo shan qiyaasta baahidii halkaas waa waa la daboolay waxaa la dhihi karaa xilligan waa xilligii ugu dhibaatada yaraa oo ugu shidada yaraa waxaan u diyaarinay salgiyadii booliiska waxaan u diyaarinay dad kale oo tiimam ah oo dadka wacyigeliya oo baraarujiya marka waan ka warhaynay gacantaan ku haynay wixii maaragtay ay ku sugnaayeen ayaan annaguna la qaybsanay waayahay hay taas taasi waa tii horey lamid tahay waxaa looga hortegi karaa yahan oo magaalada beledweyne oo laba buurood dhexdoos ku taala oo magaalo buuraley ah yahan oo loo helo awood iyo dhaqaale iyo qarash ama ha lagu helo system dawladnimo ama ha lagu helo system dadku maaragtay ayagoo iskood arrimahan ay isu kaalmaysaan biyahan oo magaalada laga leexiyo oo biixireen loo helo unbaa looga bixi karaa waayahay waxaad carabka ku dhufatay in wixii dadkan soo gaaray oo ilaahay usoo dhiibay dadkiisana ugu soo dhiibayna aad u qaybiseen ma ma jirtaa tiro go-an oo aad og tahay lacagihii kaalmada u yimid ee reer hiiraan soo gaaray guud ahaan intay leeg yihiin waa jirtaa waa gacantaan ku haynaa halkan waxaana soo gaaray oo annaga aan gacanta ku dhignay khaasatan aniga maamulkayga lacag fara badan oo konton kun oo dollar aqalka sanadka soomaalida naga soo gaartay dadka waa la siiyey lacag wax kaloona soo gaartay saddex boqol iyo labaatan kun ah oo ayadoo naga soo gaartay lacagtii milyuunka ahaa ee fatahaada masiibooyinka oo xeer qaran loogu talagalay lacagtaas gaar ahaan magaalada beledweyne aan jooga laba boqol oo kun oo dollar ayaan ku qaybinay buulo berde waxaan ku qaybinay toddoba ayaa lagu qaybiyey toddobaatan kun konton kunna waxaa lagu qaybiyey magaalada jalaksi lacago kale waxay naga soo gaareen gabdhaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir iyaduna waxay ahayd lacag lixdan iyo lix kun oo dollar ah marka lacagahaasi waana soo gaareen afar kun iyo lix boqol oo dad maato iyo cuuryaamiin iyo dad isugu jira dhibaataysan waan siinay intii kalena gacantaan ku ku haynaa maalintii sagaalaad ayaan maalin waliba shan kun shan boqol oo qofood ayaan townka magaalada la isugu keenaa iyadoo guddigii fatahaada abaaraha degmada beledweyne oo la sameeyey oo dad mutadawiciina dad ganacsato ah dad culamaa udiina aqoon-yahano iyo haween isugu jira ay waxaas gacanta ku hayaan annaguna aan kor ka monitorin karaynayno qurba joogta soomaalida meelo badan ay kala joogaan reer hiiraanba hormuud ha ka ahaadeene lacago badan bay aruuriyeen iyaga wax caddaana idinma soo gaarin miya qurba joogta waa salaamaynaa intiina soo xustay iyo intiina soo maaragtay taageertay fariin adagaan u diraya halkan inooga faa'iidaysta aan rabaa waxaad ka dhalateen dad lixdii biloodba in masiiba ku hafito calafkooda ayaankooda alla ka dhigay qadarka naga soo kiin gaaray annaguna waa ognahay idinkuna waad ogtihiin waxaa cilladaas ku leedihiin wixii oo aad hal meel soo wada marin kartaan inaad labaatan albaab ku kala keentaan oo wixii tafaraaruq iyo maaragtay ay noqoto in kontonba meel ka soo baxdo marka u midooba fekerkan reer hiiraan dhibaatada aad kaga saaraysan taas iyakaan leeyahay tan kale lacag reer qurba joogana soo gaartaa jirto qaarna waan haynaa oo lixdan iyo lix kun oo dollar wax naga soo gaartay qurba joogta qayb kamid a soddon kun oo dollar wax naga soo gaartay qurba joogta qayb kamid a maantadan laftirkeeda shan iyo toban kun oo gaara niman oo qurba joogaha soo diri ma aanan qaybinin reer finland waxaa naga soo gaaray kun iyo saddex boqol iyo konton dollar kun iyo konton dollarna reer walaalaheen jowhar ayaa la siiyey marka waa mahadsan yihiin lacagaha noocaasa naga soo gaaray laakiin lacagtan kale ee dawladda xaggeeda ka timid lacag lamid a oo sidaa u xoogan ama isugu xiran inagama soo gaarin qurba joogta soomaaliyeed ama reer hiiraan waayahay dhegeysto kale ayaan u gacan haadinaya dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawowa barnaamijka bismillah magacaygu waa cabdirasaaq cumar maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maadaama aan si toosa aan u joogay masiibadii ka dhacday magaalada guddoomiyaha aan la mid ahaa oo meelna aan joogay kollay masiibadaa sidee loo maareeyaa iyo su-aal kama weydiinayo hal su-aal ayaan guddoomiyaha weydiinayaa midaasoo ah dadkii fatahaadaha ay ka qaadeen guryahooda ma jiraan tirakoob lagu sameeyey weliba dadka aadka u jilcan ee aanan wax qabsan karin ee ilaa iyo hadda eel jaalla ku sugan tirakoob loo sameeyey si guryahoodii loogu aymiyo ma jiraan guddi walo loo bixiyey iyo wax walo loo hagaajiyey waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad noo sharaxdo oo faahfaahin aad ka bixiso dadka aadka u jilcan waxaad ka wado dadka aadka u jilcan waxaan ka wadaa dadka nolol maalmeedkooda soo saaran jiray oo aanan waxba meel u oolin haddana wixii guryihii ay ka qaadeen daadadkii waayahay dhinaca oo waxay ku dhaqaalaha dhiftaan aanan haysan waa waa mahadsan tahay guddoomiye soo dhowow waa ku dhowahay cabdirasaaq eh, cumar waad mahadsan tahay aad aan ugu faraxsanahay qof ila joogay masiibadii halkan ka dhacday beledweyne inuu ca- maanta qadka ku jiro cabdirasaaq maanta u dambeysay eh, aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo nin eh, kale oday oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee gaasimaha guud ah waxna aadnay meeshii dadku ku barakaceen oo xalay iyo hameen hore eh, halkan aan ka barinay waan ku soo wareegnay aniga iyo tiam qoladan walaalaheen amisoon ah gaar ahaan qolada reer jabuuti waan soo dhex marnay Eh, meeshaasi abuu macaane cabdi waxa ku haray eh, dad yar oo dadkii weliba hore u deganaa ah ama ayagu iskood markii horeba guryo eh, degaana ku samaystay mooyaane wax kale oo dib magaalada ugu soo noqon waayo oo ama tabar u diiday ama talaxuma u diiday kulama aana kulmin Eh, waanad tegi kartaa waad ii imaan kartaa waa isla soo fiirin karnaa laakiin dadkani waxay u badan yihiin dad taagaable ah markii hore oo magaalada gudaheeda la deganaaba dad baa nolosha loo loo loo loo qaaraami jiray ama loo ay ciriri ku ahayd masiibadaasina waxay ka timid eh, lacagta shilin soomaaliga oo muddo eh, laba sano iyo abaf ah magaaladan eh, dhibaato ka haysatay oo aan u shaqayn jirin taasoo kaliftay in gabadhii yaanyada gadan lahayd iyo qofkii gabadhii shaaha karsan lahayd iyo wiilkii yar oo baarashka ahaa bridgekoodii cilka lagu laalay dhibaato kasta oo ama fatahaadu noo geysatay ama abaaru noo geystayna waxaa noolu qabatay lacagtaa shilin soomaaliga socosho la-aanteeda ayadana waxaa ka mas-uula aan dhihi karaa eh, wax eh, eh, annagu aan gacmaheena iyo lugaheena kula nimid oo masiibo ah marka cabdirasaaq waad mahadsan tahay wax aawa meeshii ku dhibaataysan uma jiraan meeshaasi bacii ugu dambeeyey waan kasoo saarnay halba aan ku reebnay Eh, dadkiina way kasoo guureen annaguna kama soo tagneen meeshaas haddii dad inay magaalada dib usoo noqdaan danaynaya ay jiraan ee waan- waan dhex deganaan lahayn si aan xaaladooda nabadgeliyo iyo la jirkeena ay u fiirsadaan waa ku salaamaya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanayna ku noqoshadii magaalooyinka gobolka hiiraan fatahaadii kadib khaasatan magaalada beledweyn oo fatahaadaasi ay si aada u saamaysay Eh, guddoomiye hadalkaaga waxaa ka mid ahaa adiga iyo guddoomiyaha degmada beledweyn iyo agaasimaha wasaaradda gudaha inaad tagteen meeshii ay dadka u qaxeen oo indhihiina kusoo aragteen marka wasaaradihii waa bateene wasaaradda arrimaha gudaha federaalka miyaa mise waa hirshabelle waa tan hirshabelle eh, waxaan rabaa on kale halkan inaan kaga faa'iideysta aan rabaa Eh, annagu kasoo laabashadii kabacdi maxaad qabateen su-aasha ahayd iyo maxaa la qabtay kasoo laabashadii kabacdi waddooyinkii burburay sida bundo koowaad oo koob iyo toban mitir oo isla socotahay laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay bundo weyn oo iyadana sidoo kale saddex mitir eh, meesha laga soo galo dhanka shacali jimcaale ee go-day dib baan u samaynay oo maanta ku shan maalmood weyne u xiran tahay Eh, bundada howladaaga iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey dhowr qaybood oo biyuhu ka furfureen dib baa loo organisaariyey loo loo loo loo loo loo habeeyey oo hameen iyo maalin baa laga shaqaynayay Eh, dadkii ciddii taqaana taqaano markaan waddada bundaweyn ka shaqaynaynay si isu socodkii dadkii mujtamacii reer beledweyne u socdo bundada eh, dhamagaali dhabarkeeda dambada waddada marta soddon mitir oo ka mid ah oo bundada waraaboole ama bunda koowaad la yidhaahdo biyihii baabi'iyeen ayagana dib baan uga shaqaynay oo ilaa iyo saddex boqol oo kaariko oo dhagax iyo carro iyo jaay isugu jirtaa shalay iyo maanta daraa lagu subay intaasoo howlana mujtamacaan u qabanay oo wixii hadda dhibaatadii ka maamul ahaan ama ka ganacsatadeena annagoo kaalmaysanayna iyo qaybaha kale oo bulshada ayaan ku- u diyaarinay oo aan u horgalnay oo haddeena waxqabadkaasi eh, meeshaasuu noo maraya Eh, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana kusoo qaadanaynaa fatahaadii kadib gobolka hiiraan oo dadyowgii ka qaxay fa- ciladihii fatahaaduhu ay keeneen ay guryahoodii ku noqonayaan waxaa inoo marti ah guddoomiyaha gobolkaasi cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo guddoomiyaha maxaad weydiin lahayd ama aad la wadaagaysaa asalaamu calaykum anigoo ah basra jees joogo magaalada beledweyne waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi sufrow guddoomiye waxaan wada ognahay marxaladaha kala duwan oo soo maray gobolka hiiraan dhan walbaba maamulada oon ahayn kuwa nagaada iyo dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jira gobolka hiiraan in ay tahay wadooyinka kala xiran mudane guddoomiye waxaan rabay inaan ku weydiiyo adiga ka guddoomiye ahaan maxaad ka bedeli lahayd xaaladaha biyo baxada wadooyinka xiran iyo dhammaan waxaa ka taagan een, gobolka hiiraan basra aad ayaad u mahadsan tahay Eh, guddoomiyahay ah eh, basro waa ku salaamayaa adiga iyo tiimka kale eh, de qofku haddii la yidhaahdo war waxaasi waxaas ka waran Eh, dhihi maayo waxba ka qaban maayo waa samayda caadada ama bini aadanka basro insha allahu annaga muddada hadda aan magacaabanayo aan xafiis ka joogno waa muddo iska gaaban sagaal iyo toban casho ka bacdina dhibaatadan ee fatahaada webiga shabeella nagu dhacday hadeerna iyo kii aan la daala dhacaynaa iyadu shanigeedii waktigeeday noqon doontaa waxaas inaan wax ka qabano qorshaha plan one plan b plan a plan b intaba waa sugi jirtaa waana bismillahi karim waxaan samaynaynaa wax ugu macquulsan oo fursadaha inaan ka faa'iidaysano sidii dadkaasi la isugu furi lahaa ama mujtamacaasi isugu socon lahaa dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste guddoomiye cabdullaahi sufurow maxaad weydiin lahayd bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa abuuqashe cabdullaahi joogo magaalada beledweyne gudoomiye cabdullaahi safarow waxaan weydiinaa magaalada beledweyne wadooyinka soo gala inta badan waa burbursan yihiin waxaa ugu muhiimsan hal wado oo dheer oo gobolada soomaaliya o dhan qaybiso ilaa hadda gawaariyaa soo galan magaalada oo wadooyinkai godan awgeed soo mara la marka guddoomiyahan waxaan leeyahay maadaama muddo wuxuu magacaaban yahay laba bilood ah wuxuu la kulmay fatahaada aad u farweyn oo horba magaalada beledweyne soo maran masiibkiisa ay noqotay waxaan weydiinaa maxaa wadooyinkan qorsho eh oo maaragtay deg deg eh oo shacabkii waa kawar suuhayaan maamulkii gobolka ay kawar suuhayaan mudane safarow ataa ugu sarreeya gobolka maxaa si deg deg aho maxaa hadda qorshe ah uu damacsan yahay guddoomiyaha gobolka oo shacabkiisa uu la wadaaga waaya intaanan guddoomiyaha u gudbin waddada waxaa tiri waxay isku waxay qaybisaa gobolada soomaaliya ma isku xirtaa mise way qaybisaa waa isku xirtaa wadooyinkay isku xirtaa Waaya.
gobolada soomaaliya isku xirtaa waxaana ugu daran maaragtay labada qayb oo magaalada ma ilaa burjada ciinta ilaa janta labadaas qayb oo ugu daran oo maaragtay ilaa magaalada gudaheeda waa burbursan yihiin meelo badanaa bursan meelaha qaarna hadda waa laga soo shaqeeyay oo gudoomiyaha aad u mahadsan yahay shaqou ka qabtay waad mahadsan Laakiin baxda tahay in- waa waa mahadsan tahay guddoomiyaha isagaan u daynaynaa inuu tiisa ka hadlo Eh, guddoomiye cabdullaahi Wuxuu- sufurow kusoo dhawow abuukar waa ku salaamaya si khaasa su-aashaas isi weydiisa waa kaaga mahad celinayaa abuukar dadku inay eh, wanaagsanaadaan horta waxay ku xiran tahay iyaga inay dadaalaan oo ay ilaahay tuugaan oo ay gacmaha isqabsadaan oo ay wax abuurtaan tan kale eh, abuukarow maxaa xog iyo information maadaama aad maamulkii tahay maxaad nagu dhaantahay ayaan u qaadanaya su-aashaada Eh, waxaa jira eh, assessment si la sameeyey oo muddo eh, afar maalmooda hadda inta magaalada gudaheeda ku jirna la sameeyey Eh, rajaan leenahay qolyaha samayn jirnay raan noo yimid in toban eh, kilomitir oo burjada ciinta ilaa iyo janta kundisha ah Eh, haddii ilaahay dadkan eh, ayaankooda ka dhigo eh, team noo sameynaya engineer noo soo diray iyadana waxaan rajeynaya bismillahi karim intaan halkan joogno inaan ku guulaysano tan kale eh, waxaa ii qorshaysan eh, tiimkaasi haddii la waayo in dhaqaalaha ka soo gala gaadiidka u samayno discounti eh, dadkan ganacsatadana aan iyaga laftirkooda abaabulno xooga ku jiraan ognahay eh, wax lagu qaban karo inaan arrintaasi kow iyo laba iyo saddexba ka dhigno haddaan la isku soconin hadda meeshan ganacsi kale ma jiro waa gaadiidkaas iyo maaragtay en ganacsigaas annaga gobolada kale oo soomaaliya ama aan isku xirna ama aan aan- aan aan- aan u aadno sida ugu macquulsan in waddadaas looga faa'iidaysto waxna looga qabtaan rabnaa waxaanan rabaa culayska inaan saaro marka ugu horeysa buundooyinka go-go-an inaan aan annagu dayactirano kabacdina contribution joogtaa oo ilaa ma aan ka samaysano danta annagu aan leenahay waddooyinkaas aan la joojin oo qof walba iyo shay walba laga qaado inaan waddada ugu talagalno qorshaha iyo iyaga diyaarsanno waa kaas abuukar waana mahadsan tahay waad mahadsan tahay guddoomiye cabdullaahi sufurow waxaad isticmaashay dhowr erey oo afqalaada oo discounti iyo assessment iyo isugu jiro marka waxaan rajaynayaa inaad eh, naga yarayso si ay dhegeystayaasha oo dhan ku wada fahmaan dhegeystayaasha haddaan halkaa kaga baxno guddoomiye waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna marka laga tago dadkiina soo wacay ee su-aalaha ku weydiiyey dad badan oo soomaaliya ayaa jecel inay ogaadaan xogta iyo duruufaha ka jira gobolka hiiraan maxaad eh, ugu dambayntii hadalkaada kusoo gebagabaynaysaa waad mahadsan tahay sida nuxur kale eh, waxa halkan ka jira su-aal aan ugu baray anigana dadka soomaaliyeed aad igu weydiisay Eh, halkan waxaa ka jira eh, dhibaato bini aadan ku xabsan lahayd midii ugu weyneed Eh, duurkii iyo dhaxantii iyo qoraxdii iyo guri la-aantii dadku waa ka yimaadeen hadda dadku waxay kusoo laabteen magaalada marka waxaa loo baahan yahay wax fara badan oo een, qayladhaantii markii hore taalay mid aan ahayna loo ahaa hadda taala maxaa yaala waa isku darsameen meeshan guryihii way isku baaba'een way isku darsameen dad baadan gurigooda meeshu ka dhisnaa aan la aqoonin Een, musqulihii iyo ceelashii iyo wixiiba waa isku yaaceen halkan waxaa ka jira marka guri la-aan oo gurigii taagan wuxuu rabaa dayactir xoogan wadooyinkii waxay rabaan in la dayactiro Eh, dib in loo sameeyo eh, noloshii aas-aasiga ahayd ee, en- en- en xagga caafimaadka eh, xagga biyaha xagga ganacsiga iyo suuqyadii marka lama sawiri karo waxa halkan ka jira baahida maxaan iskula dardaarmi lahayd dadka soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka reer iran haddii aad tirahdana soomaaliya caam waxaan leeyahay soomaaliya inaad idinku wax istartaan ood iskaalmaysataan oo aad coloosha iyo warkuba isku furtaan ayaan horta soomaaliya kula dardaarmaya reer hiiraan waxaan kula dardaarmaya reer hiiraan waxay daashaday dhibaato iyo colaad iyo maaragtay sicir barar iyo abaaro iyagana iyagana waxaan leeyahay reer hiiraan oo idin ilaahay ka baqa waxani waa masiibo way idin kusoo noqonayaan dhibaatada aadan soomaalida kale la qabin ama abaaraha ama fatahaada caloosha isku fura waxaan idin iclaaminaynaa maalin aad u qabsataan maalintii iscafiska reer hiiraan gaar ahaan dadka reer beledweyne waxaan leeyahay reer beledweyne waxaan idinku soo ururinayaa noo imaada wax nala qabta nasoo garab istaaga waxa anagu aan qabsano marka nala ku daysado ayaa dadka kale caalamka ama soomaalida taageeraysaa reer beledweyne oo fadhiga kasoo kaca la shaqeeya maamulka iyo dadka idinka arrimihiina u qumay nagulana shaqeeya waxa aan qabanayno inaad taageertaan waxa aan qabanayno inaad soo garab istaagtaan aad aadna umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow guddoomiyaha gobolka hiiraan aad baan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga iyo macluumaadka aad nala qaysatay dirkaba aad baad umahadsantihiin idinkana waa mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay hiiraan iyo fatahaadaha kadib oo uu inoogu marti ahaa cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi ufurow oo ah guddoomiyaha gobolkaasi waa naga intaas tan iyo kulantideena dambena ismaqal dambe oo xiise leh